baxniintii cutubka afar iyo labaatanaad markaasuu wuxuu muuse ku yidhi soo fuula oo rabbiga u kaalaya adiga iyo haaruun iyo naadaab iyo abihu iyo toddobaatan oday oo reer binu israa'iil ah oo meel fog ka caabuda oo muuse oo keliyu waa inuu rabbiga u soo dhowaadaa laakiinse iyagu waa inayan soo dhowaan dadkuna yuusan la soo fuulin markaasaa muuse dadkii u yimid oo wuxuu u sheegay hadalladii rabbiga oo dhan iyo amaradii oo dhan markaasaa dadkii oo dhammu isku cod ku jawaabeen oo waxay yidhaahdeen erayadii rabbigu ku hadlay oo dhan waannu wada yeeli doonnaa markaasaa muuse wuxuu qoray erayadii rabbiga oo dhan kolkaas waa aroor hore kacay oo buurta hoosteedii wuxuu ka dhisay meel allabari ee laba iyo toban tiir sidii laba iyo tobankii qolo oo reer banu israa'iil ay ahaayeen kolkaasuu wuxuu diray raggii dhallinyarada ahaa oo reer banu israa'iil oo waxay rabbiga u bixiyeen allabaryo la gubo iyo qurbaanno nabaaddiino oo dibiyo ah markaasaa muuse wuxuu qaaday dhiiggii badhkiis oo wuxuu ku shubay xeedhooyin oo dhiiggii badhkiisna wuxuu ku rusheeyey meeshii allabariga markaasuu wuxuu qaaday kitaabkii axdiga oo wuuna akhriyey iyadoo ay dadkii maqlayaan oo waxay yidhaahdeen kulli wixii rabbigu ku hadlay waannu yeeli doonnaa oo waannu addeeci doonnaa markaasaa muuse wuxuu qaaday dhiiggii oo dadkii ku rusheeyey oo wuxuu ku yidhi bal eega dhiiggii axdiga oo rabbigu idinla dhigtay oo ku saabsan hadalladan oo dhan kolkaasaa waxaa kor u fuulay muuse iyo haaruun iyo naadaab iyo abihu iyo toddobaatan oday oo reer bani israa'iil ah markaasay waxay arkeen ilaahii reer banu israa'iil oo waxaa cagihiisa ka hooseeyey sallax dhagax safayr ah oo sida samada u daahirsan oo odayaashii reer binu israa'iilna far ma uu saarin oo ilaah bay arkeen waxna way cuneen oo cabbeen markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi bal kaalay oo buurta ii soo fuul oo halkaas iska joog oo waxaan ku siinayaa looxyada dhagaxa ah iyo sharcigii iyo qaynuunnadii aan qoray inaad iyaga bartid kolkaasaa muuse sare kacay isaga iyo madiidinkiisii yeshuuca oo muuse wuxuu fuulay buurtii ilaah oo wuxuu odayaashii ku yidhi idinku halkan noo jooga ilaa aan mar kale idiin nimaadno oo bal eega waxaa idinla jooga haaruun iyo xuur ku alla kii dacwo qaba iyaga ha u yimaado markaasaa muuse wuxuu fuulay buurtii oo buurtiina waxaa qarisay daruur oo ammaantii rabbiguna waxay dul joogtay buur siinaay oo daruurtuna way qarinaysay intii lix maalmood ah oo maalintii toddobaad ayaa rabbigu muuse ugu dhex yeedhay daruurtii oo muuqashada ammaantii rabbigu waxay reer binu israa'iil ula ekayd sidii dab waxgubaya buurta dusheeda markaasaa muuse wuxuu galay daruurtii dhexdeeda oo buurtuu fuulay oo muuse wuxuu buurtii fuushanaa afartan maalmood iyo afartan habeen